إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaanka boos hareeri ee hoos tagta degmada aadan yabaal iyo wilaayada shabeellaha dhexe duleedka deegaanka celaali axmedna waxaa maanta ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil iyo ciidamo kuweeda ka tirsan ay ka careen furiimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo qaarkood lagu xihay muqdisho kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka misagawaay ee wilaayada galgaduud maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay ka hadlay jabka ku gaaray dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ku dhex maray gobolka hiiraan dowladda etoobiya ayaa mar kale ku celisay inaanay wax gorgortana ka geli doonin sidii ay u heli lahayd badda cas golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa wakhti ku daray cunaqabateynta dhinaca badda ee saaran soomaaliya qaar ka mid ah dowladaha yurub ayaa ku tala jira in xabad joojin qeyb ah la dhex dhigo dowladaha ruushka ah iyo yukrain intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu door karoon ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo isniina taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay saddexda bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan saddexda bisha maaj sannada laba kun shan iyo labaatanka markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaanka boos hareeri ee hoos tagta degmada aadan yabaal iyo wilaayada shabeellaha dhexe dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay dagaal xoogan kula wareegay deegaanka boos hareeri ee kaabiga ku haya degmada aadan yabaal iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya sida ay sheegayaan xogahan helayno khasaare adag ayaa gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalka saakay ka dhacay deegaanka boos hareeri waxaa lagu dilay sagaal iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaa sidoo kale mujaahidiinta soo qaniimaysteen saddex iyo toban qori dagaalo si daran loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka ceel ali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe dagaaladan oo in muddaha socday ayaa u dhexeeyay dagaalyahanada al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka iyadoona khasaarooyin kala duwan ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaaladan mana jirto tafaasiil dheeraad ah oo kusoo dhacday warqabadkeena haddii ay wax soo kordhaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil iyo ciidamo kuweeda ka tirsan ay ka careen furimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo qaarkood lagu xiray muqdisho faahfaahin ku-aadan warkaana waxaa la diyaaraa cali aadan xasan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka xasan cali nuur shuute oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka farxaday dagaalka xarakada mujaahidiinta lagu xirxiray magaalada muqdisho shuuto oo la hadlayay ciidamo lagu jibiyey dagaaladii dhowaan ka dhacay shabeellada dhexe ayaa si kulul u dhaliilay askarta ka carartay furmaha dagaalka wuxuu carabka ku adkeeyey in askariga dowladda federaalka uusan fulinimo yeeli karin islamarkaana ay khasab tahay in la sugo xasiloonida iyo difaaca furmaha dagaalka shaqadiina ma aha ganacsi iyo jalaata gadis waa waajib ciidan askari fuli ah ma istaahilo in la siiyo magaca ciidan ayuu yiri isaga oo caraysan wuxuu ka xumaaday in saraakiil iyo ciidamo loo baahnaa difaaca ay ka doorbidaan inay dib ugu laabtaan dagaalka askari in la xiro oo la xukumo ama maxaa la yidhaahdaa la canaanto waxaa ugu daran shayga fulinimada ah in loo canaanto ama loo xiro ninka qofka ciidanka qoranaya sidiisaba qorayu doonahay moogtahay waana tababaranaya waxaase jalaata ma gadaynin jalaata aado gadow ma aadin waa hubaa ciidamadiina tababarka fiican soo qaatay inaad guulaysanaysaan markaad dagaalka aadaan haddaadan adiga ay ku sawirnayn oo adiga aad dadka negatifka iyo hadallada xun sheegaaya ay kula qumanaadaan guushaadii dhaawace nimankaas argagixisada ah waa diidnay warkooda maxaan dhahnay waa diidna warkooda marka duruufaha wax laga fogaan kara maaha wax kugu dhacaya waaye inaa isdhiibtaa waaye waxa- waxaan la cafi karin Ee, nasiib darro waa runta mana aha in la sheego qaar ka mid ah la xiray in taliyo horinaha iska tegey sidiinaba xataa taliyihiina ugu weyn hadduu tago hadduu dhinto walema shaqay lahayn hadduu dhinto shaqada maa la jooji lahay qofkii taga inuu dhinto kalaha laga soo qaadaa nimankii fulinimada lo- in loo xira waa ka- yacni qof ciidan inaan dhahno fulay waa wax ka xun waa arrin ma ma aha isqaadanaysa ciidan waa iyo fulan waa barki asaad doonta ciidan inuu qaatay mogta oo tababar galo qora loo dhiibo kuwa oo oo baxsaday oo xamar aaday waa xirxiran yihiin xaggay ku xiran yihiin hadalka guddoomiyaha ayaa muujinaya niyadjab xoogan oo ka dhex jira ciidamada dowladda federaalka maadaama ay sii korortay askarta ka firxanaya dagaalka iyaga oo ka baqaya inay la kulmaan gumaadka xoogan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaalka weer lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka misagawaay ee wilaayada galgaduud haddaba waxaa isdaarka soo daawaday warbixinta inooga diyaariyey cadnaan xaaji muxsin
waa muuqaal si buuxda u soo bandhigaya natiijada weerar ay dhowaan ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka misegawaay ee wilaayada galgaduud halkaas waxaa lagu weeraray ciidamo uu xasan sheekh geeyey oo loogu talagalay inay difaac iyo gurmad u noqdaan kuwa ceeldheer jooga oo cabsi badan la nool maadaama marar badan la weeraray khasaare badanna la gaarsiiyey weerarka misegawaay sida muuqaalka laga dheehanaya ciidamada dowladda federaalka waxay isaga carareen fagaaraha oo aysan dagaal badan gelin waxaana si buuxda ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la arkayaa meydka hal askari walow ay suuragal tahay waxyeelooyinka kale ee xabadihii ugu horeeyey ku gaareen inay qaateen filimka qaybihiisa dambe waxaa lagu soo bandhigayaa gaadiid booyad ah oo loogu gubay ciidamada dowladda federaalka matooro laga furtay mooto lagala wareegay iyo hub kala duwan oo gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab هدي عدينا الأعدي وأعلنا لإخواتنا الولاء misegawaay ayaa ka mid ah deegaanada ku taariikhaysan jabka ciidamada dowladda federaalka waxayna horey u martigelisay weeraro lagu dhiigbixiyey ciidamada dowladda federaalka uu xasan sheekh ugu talagalay inuu ku qabsado deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka maamulka hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay ka hadlay jabka ku gaaray dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe waa kan maxamed qaasima warkaana diyaar ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay weeraro xoogan ka socdeen deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa arrinkaasi qayldhaan xoogan ka muujiyey maamulka la baxay hirshabeelle cabdiqoorgaab oo ah gudoomiyihii maamulkan ugu magacownaa deegaanka biicadde oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qiray in gacantooda ka baxay deegaankaas islamarkaana lagu soo kadiyey weerarka sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale tilmaamay in diyaaradaas shisheeye ay duqeymo ka geysteen deegaanka isla markaana ay gubeen guryo ay leeyihiin dad rayid ah waxay ugu suurta gashay waxaa waaye waxaa la yidhaha bilaarasiluqda ugu gashaa meelihii ay kasoo gelayaan meel aan laga filin inay ka yimideen nimankaasu wadada ciidan ma jirin ciidamada oo maxaawisleey oo anagu aan wadanaa meesha joogeen dagaal inagu bilaabeen ururkan inoogu yimiday gubeen guryaha madaashiica ku dhacda madaashiica ku dhacda maan hadda walaahi ayagu hadda gooni gubeen mar anaga waxaa kamid a guryahaba dhan ba waa waa gubteen duqaymo ka ah gubeen oo kale waxaa aada u soo badanaya xubnaha qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay deegaana ka tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyagoo sheegaya in hadda xaaladu ku xun tahay dhanka kalena dhaliilo xoogan u jeedanaya dowladda federaalka oo ay ka mid tahay in dagaalka ay ku jabtay islamarkaana ay hor istaagi weysay awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo marba marka ka dambeysa la wareegaya deegaano cusub oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray gobolka hiiraan maxamed muudde axmed abu muslim ayaa warkan inoo ambaqaadaya maalintii shalay waxaa magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan ka dhacay dagaal geystay khasaarooyin kala duwan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalka ayaa yimid kadib markii gaari uu leeyahay taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada dowladda federaalka lagu dhuftay mooto oo uu watay askari kale waxaana muran kooban kadib uu xaalku isku bedelay gacanka hadal inta la xaqiijiyey hal askari ayaa lagu dilay dagaaladani shalay dhex maray ciidamada dowladda federaalka ka dhacay degmada buula burde halka lagu dhaawacay laba kale dowladda etoobiya ayaa mar kale ku celisay inaanay wax gorgortana ka geli doonin sidii ay u heli laheyd badda cas warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaaraa cabdalla mukhtaar iyadoo dhowaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu xasan sheekh maxamuud si diiran ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed laguna wado in la dardargeliyo sidii etoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya ayaa dowladda etoobiya waxay mar kale ku celisay inay marnaba ka tanaasuli doonin damaceeda la xiriira qabsashada badda soomaaliya berhano juulla oo ah taliyaha ciidamada milatariga dalka etoobiya ayaa isagoo ka hor hadlaya boqolaal ruux oo etoobiyaan ah wuxuu mar kale sheegay in dowladda etoobiya aanay gorgortan ka geli doonin sidii ay u heli lahayd badda soomaaliya isagoo weliba xusay badda cas ee marta qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee soomaaliya isagoo aad u xamaasadaysan sacabka iyo mashxaradda dadka etoobiyaanka ee ku sugnaa goobta uu kelimada ka jeedinayeyna ay cirka isku shareeraysay ayuu taliyaha ciidamada etoobiya berhano juulla sheegay in wakhti uun ku xidhan tahay in etoobiya hesho badda cas taasina aanay wax shaki ah kaga jirin wakhti unbaa naga xiga inaan ku biirno bulshada badda cas waxaan rajaynaynaa intaas si aan ku gaarno qaab nabadeed ayuu yidhi berhano juulla taliyaha ciidamada etoobiya isagoo muujiyey in xitaa haddii ay wadahadallo ku heli waayaan uu khiyaarka milatariga yahay mid furan ኢ ፍትሐዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሐዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ እያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል።
hadalkan ka soo yeeray jenaraalka ugu sarreeya ciidamada etoobiya ee la xiriira damacooda qabsashada badda soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalka cali balcad uu sheegay in badda ay etoobiya siin doonaan ay tahay badweynta hindiya balse aanay ahayn badda cas laakiin taliyaha ciidamada etoobiya ayaa sheegay in badda ay doonayaan ay tahay badda cas oo deegaan ahaan u dhow dhulka ay etoobiya gumaysato ee soomaali galbeed maya anagu dekeda anaga meel dekeda badan oo potential ah ayaan leenahay laga soo bilaabo garaacad ilaa kismaayo ilaa toddoba dekedooda ku taalo oo mid walba ay u baahan tahay maalgelin iyo dayactir u baahan tahay marka kuwaas qaar ka mid ah ayaa marka daraasad la sameeyo daraasadda waxaa ka soo bixi doono meesha ku habboon iyo qarashka ay u baahan tahay gobolka gacanka cadmeed waxaa ku taala dekeda berbera oo aanan weli si fulia loo isticmaalin marka etoobiya hadday horena way u isticmaali jirtay haddana way isticmaali kartaa dekeda berbera laakiin qorshaha nooguma jirto wax deked ah etoobiyaan kala heshiinayno oo saaran gacanka cadmeed waa india ocean berhano juulla ayaa intii ay taagneed xasaradda boorisku qariska ahayd ee u dhexaysay xasan sheekh iyo abiy axmed wuxuu marar badan fagaarayaasha ka jeediyey hadallo gef ku ah shacabka soomaaliyeed isagoo sidoo kale weeraray dowladda federaalka waxaana uu sheegay inaysan gorgortan ka geli doonin sidii ay u heli lahaayeen bad ay etoobiya yeelato inkastoo dowladda federaalka ay ku marin habaabiso bulshada soomaaliyeed in badda etoobiya la siinayo ay tahay mid kiro ah islamarkaana ganacsi ahaan u adeegsanayaan ayaa haddana madaxda etoobiyaanka mar waliba ay hadlaan waxay soo bandhigaan dood caddaynaysa in waxa ay doonayaan tahay bad ay etoobiya yeelato golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa wakhti ku daray cunaqabateynta dhinaca badda ee saaran soomaaliya farxaan cali cabdulaahi ayaa warkan inoo akhrinaya fadhi ay isugu yimaadeen xubnaha ururka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in wakhti lagu daray xilliga ay sii soconayso xanibaadda dhanka badda ah ee saaran soomaaliya si baa la yidhi looga hortago tahriibiinta hubka iyo ganacsiga sharci darrada ah go'aankan oo markii ugu horraysay soo baxay sannadkii labada kun afar iyo tobanka ayaa dib loo cusboonaysiiyey labada kun kow iyo labaatanka waxaana hadda mar kale dib loo cusboonaysiiyey bishan maarso ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in tallaabadan ay uga gol leeyihiin inay kaga hortagaan in si sharci darro loo soo geliyo dalka soomaaliya qararkan oo nambarkiisu yahay laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan ayaa awood u siinaya ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan xeebaha soomaaliya inay baari karaan maraakiibta iyo doomaha ay uga shakiyaan inay wadaan hub ama maadooyin loo adeegsado qaraxyada waxaana xitaa ay ku qaban karaan meel ka baxsan badda soomaaliya dowladaha xubinta ka ah golaha ammaanka ayaa sheegay in tallaabadan ay u arkaan mid ay ku xanibi karaan in hub loo gudbiyo soomaaliya saasoo gacanta ku gala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada shisheeyaha ee ku soo duulay dalkan dhowr jeer oo hore ciidamada u-n-ka ee ku sugan xeebaha soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen hub la doonayay in la geliyo soomaaliya laakiin waxaa muuqata in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku tashato hubka ku jira gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha iyadoo inta badan dagaalada cagmarinta ahna ku furato saanado hub ah oo ay ku jiraan gawaarida dagaalka ee lagu rakibo hubka liidka diyaaradaha marka laga soo tago boorka iyo halkudhigga ay kor ululaan maraakiibta ciidan ee shisheeyaha kaga sugan xeebaha soomaaliya waxay maraakiibtan boob aan geed loogu soo gaban ku hayaan khayraadka dhexeegaaga badda iyagoo u awood sheegta kalluumaysatada soomaaliyeed ee wata doomaha yaryar kuwaasoo marar badan biyaha badda lagu hafiyey qaarkoodna rasaas lala dhacay halka qaar kalena la afduubay iyadoo lagu shabadaynayo inay yihiin burcadbadeed qorshaynaysay afduubka maraakiib ganacsi warkaan dhegaystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa redio alfurqaan markaana warka dibadda qaar ka mid a dowladaha yurub ayaa ku tali jira in xabad joojin qeyb ah la dhex dhigo dowladaha ruushka iyo ukrain madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa u sheegay warbaahinta in faransiiska iyo britain ay soo jeediyeen in xabad joojin qeyb ah la dhex dhigo dowladaha ruushka iyo ukrain taasoo soconaysa muddo bil ah macron ayaa tilmaamay in xabad joojinta ay ka hirgeli doonto dhinacyada kale ah weerarada hawada kuwa badda iyo duqeymaha lala beegsa kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta taasoo ay caadeysteen xukuumadaha moscow iyo kiyef in xabad joojinta aysan waxba ka bedeli doonin dagaalka dhulka horaantii axaddii valadimir salniski ayaa sheegay in dalkiisa uu dareemayo taageero xoogan wuxuuna muujiyey sidaa uu qanacsan yahay waxaa ugu yeeray midnimada yurub ee heer aada u sarraysa oo aysan arag muddo dheer si kastaba xaal ku ahaadee lama oga in xabad joojintan ay hirgeli doonto maadaama dowladaha yurub iyo ruushka uusan xiriirkooda wanaagsanayn halka maraykanka u muuqda mid faraha kala sii baxay arrinta ukrain kadib markii madaxweynaha ukrain valadimir salaniski laga soo ceeriyey dalkaasi warkii dhegeystayaal duurnimadan idinkaga imaanayay warbaahinta islaamiga alfurqaan waa egaynta